إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد waxaan ku soo jirnay tafsiirkii qur-aanka kariimka ahaa waa darsigeennii sagaashan iyo sagaalaad oo nooga bilaabanaya aayadda sagaashan iyo sagaalaad ee min suurati saafaad qaala allahu tabaaraka wa tacaala wa qaala nebi ibraahim wuxuu yidhi innii aniga daahibun midkii aadayaan ahay ilaa rabbii rabbigay meeshuu i amray sayahdiini rabbi waa i hanuuni doonaa rabbi rabbigaygiyo habli ii hibeeyo isii waladan carruur waladkaasoo min asaalixiina kuwa war wanaagsan ka mid ah fa basharnaahu waa u bishaaraynu ilaah yidhi subxaana fabasharnaahu nabi ibraahim waa u bishaaraynu ilaah yidhi biqulaamin wiil aan ugu bishaaraynay wiilkaasoo xaliimin dulqaad badan falamaa balaqa wiilkii markuu gaaray assacya socod macahu nabi ibraahim la jirkiisa xaala uu wiilkaasu ahaaday qaala wuxuu yidhi nabi ibraahim yaa bunaya wiilkaygii yaraayo innii aniga araa waxaan arkaa fil manaami hurdada dhexdeeda waxaan ku arkaa annii aniga adbaxuka inaan ku gowracayo fandur wiilow fiiri maadaa taraa maxay kula tahay qaala wiilkii wuxuu yidhi yaa abati aabbahayo ifcal samee maa tu'maru waxa lagu amraa satajidunii way heli doontaa in shaa allah min asaalixiina dadka war wanaagsan xaalan ka mid ahay amase min asaabiriina kuwa safra xaalan ka mid ahay falamaa aslamaa markay hoggaansameen nabi ibraahim iyo wiilkiisii oo watalla nabi ibraahim uu legday hu wiilkii liljabiini dhafoorka uu u legday wanaadaynaahu ibraahiimaan u dhawaaqnay ayaa ibraahiimu ibraahiimo qad sadaqta waad rumayday alru'ya ru'yadii waad rumayday innaa annaga kadaalika abaalmarintaas oo kale anajzii abaalmarinaynaa almuxsiniina dadka camalkooda wanaajiya inna haadaa amarkan lagu amraynaa lahuwa albalaa'u waa imtixaan imtixaankaasoo almubiinu albayinu oo cad wafadaynaahu waa furannay wiilkii bidibxin bimadbuuxin mid la qalo ayaan ku furannay dibxigaasoo cadiimin weyn wa taragnaa waxaan uga tagnay calayhi ibraahim korkiisa hanaa'an ammaan ammaantaasoo xasanan wanaagsan ammaantaasoo fil aakhiriina ummadaha dambe dhexdooda ahaatay salaamu nabadgelyo calaa ibraahiima nebi ibraahim dushiisa ha ahaato kadaalika abaalmarintaas oo kale aan najsi abaalmarinaynaa almuxsiniina dadka camalkooda wanaajiya innahu ibraahiim min cibaadinaa addoommadeennuu ka mid ahaa addoommada almu'miniina xaqa rumeeya wa basharnaahu haddana ibraahiim waa u bishaaraynay biisxaaqa wiil isxaaq laydhaahaan ugu bishaaraynay nebiya nabi xaaluu yahay isxaaq nabigaasoo min asaalixiina kuwa wan wanaagsan ka mid ah wabaaragnaa waa barakaynu ilaah yidhi calayhi calaa ibraahiima ibraahim korkiisa iyo wa calaa isxaaqa isxaaq korkiisa wa min duriyatihimaa ibraahim iyo isxaaq carruurtooduu ka mid ahaaday muxsinun mid wanaag samaynaa iyo wa daalimun mid dulmina linafsi nafsadiisa daalimkaasoo mubiinun bayinu dulmi dulmigiisuu cad yahay allah subxaana wa tacaala aayaadkan wuxuu nooga waramaa nabigiisii khaliilkiisii rasuulkiisii ibraahim calayhi salaam ayuu ilaahay nooga waramaa horana qisada waa ugu soo jirnay oo aayaadkii ka horreeyeyna qisada nabi ibraahim ay ka hadlayeen waxaan soo ogaanay ayagoo qoomkiisii dab ku riday nabiyullaahi ibraahim rabbina uga gargaaroo dabkii ka badbaadiyey marka markii ilaahay weynaa subxaanahu wa tacaala uu dabkii ka badbaadiyey oo uu waxa weeyaan tolkii dabkii iyo makriga ay u sameeyeen ilaahay buriyey dabkiina uu ka soo badbaadiyey tolkiina uu ka fuustay iimaankoodii ayagoo arkay aayaadkii allay ka mid tahay inay inta dab ku rideen uu guba diiday markaasuu ka soo dhex tegi markaas ayuu nabiyullaahi ibraahim ka hijrooday wuxuuna aaday oo u hijrooday shaam dhulka la yidhaahdo shaam ayuu soo aaday waana ka soo tegey waana ka soo tegey marka aayaddanuna waa aayadda asalka u ah hijrada iyo cuslada oo qofka waajib waxaa ku ah muslimka ah hadduu joogo meel uusan allaah ku caabudi karin oo aan loo oggolayn allaah inuu khiyaar u caabudo waajib waxaa ku ah inuu ka tago oo uu aado meeluu alle ku caabudi karo asalna aayaddaana u ah sida ahlulmufasiriinta ay wada caddeeyeen in badan oo ka mid ah sida mufasiriinta qaar badan oo ka mid ah ay caddeeyeen sida alimaamu alqurdubi iyo qayrkood aayaddana asal u ah oo nabiyullaahi ibraahim wa walu man haajara lilaah ilaah dartiis qof uu hijrooday oo ka tegey dhulkiisii ugana tegey inuu alle ku caabudi waayo maahan ugama tegin dhaqaalo la-aan biilkiiya xoogaa la sixi waa ugama tegin allah dartiis inaan alle lagu caabudi karin marka nabiyaalka iyo dadka nabiyaalka raacsan meeshay alle ku caabudi waayaanay ka tagaan waxayna aadaan meeshay alle ku caabudayaan waxaana ugu weyn oo ay ka murgaan waa diintooda tawxiidkooda sunnadooda taasay ka murgaan meeshay ku xifdismaydo meeshaasaa ah meel oo waxa weeyaan la aado oo la joogo meeshii dhibaata ku soo gaaraydo diintana waa meesha laga cararo sidaasaa asal u ah dadka ahluiimaanka ah qaala tacaala ilah wuxuu yidhi wa qaala nabi ibraahim wuxuu yidhi innii aniga daahibun waxaan aadaa ilaa rabbii ilaa rabbi waxaa loola jeedaa ilaa xayu amaranii rabbi rabbigay meesha uu amray oo u hijro yidhi oo ah ardu shaam aayaddan waxay ku macno tahay aayadda kale oo rabbulcaalamiin uu yidhi innii muhaajirun ilaa rabbii aayaddan iyo aayaddaas waa isku macno taasuna waxay noogu imaan doontaa cankabuud innii muhaajirun ilaa rabbii iyo aayaddan oo ah innii daahibun ilaa rabbii waa isku macno labadoodana wuxuu yidhi ibnu jariir utabari suuratulcankabuud aayaddaas markuu sharxaayey ahlu ta'wiilka macnaha culammada tafsiirka waxay yidhahdeen macnaheeda waxa weeye innii muhaajirun ilaa ardi shaam waxaan aadaa waxaan u hijroonaa dhulka shaam culimmada mufasiriinta ayaa sidaas yidhaahdeen oo salafu saalix qofka muslimka marka sidaas inuu u raaco wey ay u yidhaahdeen macnaha waxaan sidaasu leeyahay qaar badan oo sifaadda ilaahay awila oo sifaadda ilaahay sifaaddiisa aayadaha sheegaya leexiya a waxay yidhaahdeen in la awilaayo waxaa u daliila aayaddan innii daahibun ilaa rabbii lafdigu sidaasuu ahaa ilaa ardi shaam ow ilaa xayu amaranii rabbii waa ta'wiilay yidhahdeen idan halkaasaan uga qiyaasaynaa dhammaan sifaadda ilaahay in la leexiyo marka taasna waxaa laga leeyahay aayaddan tafsiirkeeda a'immadii salafka ayaa sidaas u fasireen oon dariiq kale uga leexan annagana mutaabaca laasim nagu aho qur-aanka wixii ay u fahmeen saxaabada taabiciyaalka inaan raacnaa waajib nagu ah amaa aayaadkan kale oo aad tafsiirinaydaan oo ta'wiilinaydaan lagama hayo salafkii saas inay u fasireen marka qur-aankana waxaa laasim ah in loo raaco siday u fahmeen saxaabadii nabiga taabiciyaalkii dadkii oo a'immatulmuslimiin ahaa wa qaala nabi ibraahim wuxuu yidhi innii aniga daahibun waxaan aadaa ilaa rabbii ay ilaa xayu amaranii rabbii meesha rabbigay i amray oo ardu shaam ah halkaasaan aadaahun u hijroona qaar kale waxayba yidhaahdeen innii daahibun ilaa rabbii wuxuu la jeeda xagga daat ahaanan socona maahan ee xagga qasad ahaan cibaadadayda waxaan la aadaa anugu rabbigay hadday gaaladu la aaday ilaahay qayrkiisa oo taas waxa weye waxay leeyihin xagga dahaabka uu sheegaya waa xagga qasadka iyo casiimada iyo weeyaan cibaadadayda anuu rabbiyaan la aadaa haddii gaalo la aaday alla qayrkiisa sidaasna waa culimmada gobolaha ku fasireen sayahdiinu way hanuuni doonaa maxaa loola jeedaa laba macno sayahdiinu way hanuuni doonaa ey sayuhbitunii ilaahay baa igu sugi doona cala alhidaayati hanuunka aan arkay oon ku suganoo tawxiidka rabbigeeyaa igu sugi doona taas mufasiriintu u badan yihi hanuunkan oo nab ilaa waa hanuunsan yahay waa nabi alleh waa rasuul alleh waa khaliiluraxmaan marka ilaahay hanuunkaygu igu sugi doonaa taas waa macno markaas waxaa laga hadlayaa hidaayadii oo diinka ahayd macno labaad sayahdiini meesha alla ee amray inaan u hijroodo meelaan aqaan ma ahan dhulkan shaam ilaah asagaa wadada itusi doono igu toosi doono taasna waa macnaha labaad ilaahay asagaa wadada itusi doona oo igu hanuuni doona meeshaas uu amray inaan aado ardu shaam ah sidaasna waa macno macnaha horeyse u badan yihiin oo ah asagaa i hanuuni doona asagaa ilaahay hanuunka uu itusay oon hadda haysto nabinimada iyo rasuulnimada ah isagaa igu sugi doona marka tolkiisoo dhan maadaama uu ka soo tegey uga soo tegey alla dartiis keligiisna uu yahay wax la socdo waxaa laga arkaa wiilku adeerka u yahay oo luud ah kadibna ilaahay nabigaba ka dhigay rabbulcaalamiinuu tuugay inuu siiyo duriya dayiba oo ciwad iyo bedel uga noqoto tolkiisa rabbi rabbigaygiyo uu yidhi hablii ii hibeeyo isii min asaalixiina min asaalixiina waa sifatu limawsuufin maxduuf rabbi rabbigaygiyo hablii ii hibee waladan caruur caruurkaasoo min asaalixiina dadka wan wanaagsan ka mid ah ilaahow caruur saalixiinta ka mid ah ii hibee nabiyullaahi ibraahim siddeetan iyo dhowr sanuu ku gaaray isagoon caruur lahayn marka haddii tolkii oo dhan ay diideen oo dad ku rideen alla dartiisna uga soo tegey rabbigiisu u calaacalay inuu siiyo duriyo dayiba ah oo ciwad iyo bedel uga noqota tolkaas saasuu rabbi weysa waxaa aad u muhiima in qofku ku baraarugo nabiyaalka caruur ilaahay waa weydiisan jireen laakiin caruur iska mulaqa maya duriya dayibay weydiisan jireen nabiyullaahi zakariya fiir duriyatan dayiba u yii ilaahow caruur wanaagsan nabiyullaahi ibraahimna muxuu leeyahay rabbi hablii min asaalixiin maxaa yeele waxa nacfigalaha wuxuu caruurka wanaagsan hadduu caruurku xumaado inaan alla ku siina caruurkii hadduu xumaado rabbigiisii caasiyo oo uu ilaahay xaggiisa gooyo nacfi male hadduu kuu soo duceeyo ducadiisa la aqbali maa inamaa yataqabal llah min almuttaqiin xaaraanuu ka shaqeeya wuxuu kaa sadaqeeya xataa ku anfici maayaan oo alla ma aqbalo marka waxa wey nacfiba male duca uu kuu duceeya alla aqbali ma maalow kaa sadaqeeyo hadduu xaaraan ka shaqaynayo haddee nacfi male oo alla aqbali ma adduunka intaad joogtay inte kugu anfici mahade waxa weeyaan waa caasi waalideen ilaahay hadduu mar caasi ku yahay caruurku qayb ma lah xoola maahanoo kolba ku udxiyaysa maydid oo soo gadan maydid oo ismariya dadakau nacfi male oo ariga iyo geela iyo neefka dhiblowga maalin marti ku yimaadaaba layska qashaaba ama suuqaa la geeya marka xoolaha waa ka liita waa dhowa caruurku hadduu xumaado waxa weeyaan marka ilaah markaad caruurka baryaydo waxaa laga baryaa duriya ayiba ilahay inuu kaaga dhigo caruur wanaagsan ilahay inuu kaaga dhigo marka dariiqadaasna waa muhiim ee ilahu caruur isii kaliyaadaan iska dhihin rabbi rabbigaygiiow habli ii hibeeyo isii min asaalixiina waladan caruur caruurkaasoo min asaalixiina dadka wan wanaagsan ka mid ah qaala tacaala ilah wuxuu yidhi fabasharnaahu fada waa tartiib iyo tacqiib mar alla markuu ducadii ku ducaystay sooma daahine rabbulcaalamiin waa siiyeyba marka waa tartiib iyo tacqiib fabasharnaahu ibraahim waa u bishaaraynay biqulaamin wiilaan ugu bishaaraynay wiilkaasoo xaliimin dulqaad badan wiil dulqaad badan aan ugu bishaarayna waxaa kaloo muhiima inaad ku baraarugto intaad tafsiirka dul joogto mar kastoo nabiyullaahi ibraahim la tilmaamaa qur-aanka wuxuu ku tilmaamaa xaliim mid dulqaad badan nabiyullaahi isxaaq isna waa ina ibraahim markuu qur-aanku tilmaamaana wuxuu ku tilmaamaa xaliim mid cilmi badan labadaa sifo uu qur-aanku kala siiyaa labadooda labadoodana waa wada dhasheen waa ilmo ibraahim waana laba nabi marka wiilkaanu waa nabi ismaaciil falamaa balaaqa markuu gaaray wiilkii asacya socod macahuda ha ku tacallujin balaaqa macnaha kaa qaldamaan oo haddaad ku tacallujido waxay kaa noqonee falamaa balaaqa markuu wiilkii yaraa gaaray macahu ibraahim la jirkiisa asacya socod macaduna waxay keentaa musaaxaba labadoodaa socod wada gaaray noqeen hade labadooduna isku mar socod ma gaarin ibraahim horuba u socon jiro waa weynaa markuu dhalaayeyba marka macnihiyaa kaa hallaabaa si aysan kaaga qaldamin waxaa tidhaa falamaa balaqa markuu wiilkii gaaray asacya socod macahu xaala uu la jiro ibraahim ibraahim isagoo la jooga uu wuxuu gaaray socod inuu soco karo inuu soco karo wiilku gaari wiilka kaliya in lagu gaar yeelaa la rabaa socodkan hana ku tacalujin sacyigoo ha dhihin falamaa balaqa markuu gaaray asacya socod macahu aabiis la jirkiisa la socdo markaas macnuhu iska kaa dhimi maa laakiin naxwada isdhimi oo masderka in macmuulkiisa ka hormaraa la diida masterka ayaa la diida in macmuulkiisa ka hormaro marka waxaa leedaha falamaa balaqa wiilkii markuu gaaray asacya socod macahu nebi ibraahim xaaluu la jiro qaala nebi ibraahim wuxuu yidhi yaa bunaya wiilkaygii yaraayo innii aniga araa waxaan arkaahon ku ru'yooday filmanaami hurdada dhexeeda waxaan ku arkaa annii aniga adbaxuka anoo ku qalaa fandur fiiri maadaa taraa maxay kula tahay ru'yadan waa ru'yadii bimacnaa ra'yiga aheed ra'yi ahaan saad u aragtaa wey ee isha saad ugu aragta maaha in laga hadli maaha ra'yi weeye ra'aa bimacnaa ra'yi wey tala ahaan saad u aragtaa wey saasaan ku ru'yooday anoo ku qalayo onta dhulka ku dhigay midi ku saara maaha anoo madaxa kaa jaraan ku ru'yooda anoo mididii ku saaraa oo dhulka ku dhigay saasaan ku ru'yoodaye saad u aragtaa saasuu ku yidhi wiilkiisi waa imtixaan marka fiir nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam isagoo da ahaa intaas rasuul allaha dacwada waday tolkiis oo dhan ay dabku rideen ilaah dartiis uga soo tegay keligiis ah ilaahay u calaacalay wiil la siiyey oday duqoo cira leh oo wiil la siiyey aa wiilkii markuu soco karo wax soo qaban karoo farxaddiisii la arkaa layidhi gawrac uu ku ru'yoodo ru'yada nabiyaalkuna waxa weeye waa waxyi ru'yatul ambiyaa waa waxyi oo waxay cilmiga ugu ogaadaan sida markay soo jeedaan waxyiga ah ayay ru'yadana ugu ogaadaan cilmiga dadkana waajibay ku tahay waxa nabi ku ru'yoodo inay ka diin dhigtaan sida waxa wey markay soo joogaan wax loo waxyooda ay uga diin dhiganayaan oo nabigeena sugan sala allahu calay waslm waxaa ka sugan waxa wey min xadiidi ibni cabbaas ru'ya alambiyaai fi lmanaami waxyi ru'yada nabiyaalka waxa weeyaan markay hurdayaan ay ku ru'yoonayaan waa waxyi dabraan iyo mucjamulkabiirka ku wariyey waana xadiis xasan ah marka ru'ya alambiyaa fi lmanaami waxyi saasuu yidhi alcilmigoodhi sidaas ayay u arkeen oo alimaam alxaafid maxamed ibn cali alkerji alqasaab wuxuu yidhi daliil ay u tahay calaa ana ru'ya alambiyaai xaqun yaclamuuna bihi kamaa yaclamuuna birisaala sida markay soo jeedaan loo waxyooda ay wax ugu ogaadaan ay ru'yada wax ugu ogaadaan wa tahbutu bihi alxujatu cala annaas wixii ay nabi ku ruyoodana ummadda xujay ku tah oo xujadu waa kula qume sida waxa weeyaan ay xujadu ugula qunto waxa weeye risaalada marka waa noocaas laakiin masaladaas waxaa ka duwan oo muhiim ah in lagu baraarugo ru'yada dadka kaleo mu'miniinta ah ru'yada dadka mu'miniinta xugun sharciga kuma sugnaado dii qof muuminuhu ru'yoodo ee wax ku ru'yoodo xugun sharciga lagama qaadan karo ma laga qaadan karo maalan waa ruyooday wuxuu yidhi waxaan ku ruyooday in intaasoo xoolaa la qalo waxaa laleeyahay haddee xugun xoolaa in la kala manta waa masale weynoo diiniya waxaa la leeyahay ru'yo xugun sharciga lagama qaato masaladaasna waa masale madaahibta afarta iyo qayrkoodba ay ijmac ku yihiin a'immada muslimiintuna ijmacaasi ku soo rareen ru'yada xugun lagama qaato waxaana ka mid ah cilmiga ru'yada ku soo raray ijmaac inaan xugun sharciyuhu ku sugnaa karin alimaam nawowi raximahullah sharaxa saxiixulmuslimka waxa weeyaan bilowgiisaba markuu marayo juska koobaad safxada boqol toban iyo shan sharaxa saxiix muslimka uu leeyahay asxaabta waxay ku soo rareen macnaha asxaabu shaafici waxay ku soo rareen altifaaqa calaa annahu laa yuqayiru bisababi maa yaraahu naa'imu maa taqarara fii sharci qofaa wax ku ru'yooday kuma bedeli karo ru'yadaas wax sharciga ku sugnaa wax ugama bedeli karo ilaa uu ka yidhi walaa yajuusu ihbaatu lxukm baatu xukmin sharciyin xukun sharciya in la sugaa ma banaana bihi ru'yana lagu sugo xaran wey ma banaana maxaa yeele waxaa yidhi qof hurdaya wax ma qaban karo qofkii soo jeedaaba wixii loo sheega halmaamo soomadan arag haddee xaaladda hurdadu maahan yidhi xaalad wax lasoo xifdiyo marka ru'yo xugun sharciya lagama qaato sidaasoo xaafid ibnu kafiirna albidaaya wanihaaya isna ugu sheegay marka ru'yada xugun sharciya lagama qaato qofku hadduu ru'yoodo xalaal iyo xaaraan iyo waxaas ha la sameey iyoaan la samayna midna lagama qaato ilaa ru'yada nabiyaalka maahane masaladaasna waa masale muhiim ahoo waxa weyn dad badan ayaa markaa waxa weyn ay cilmiga ka fogaadaan hebelaa ru'yooday waxaana la samaynaa waxaana waa xaq maxaa u daliila hebelaa ku ru'yooday saa-iloo weynaaba ku dhisan hadda fidowga oo kale waa ogtihin ru'yuu ku dhisan yahi soomaa fidowga oo dhan ru'yuu ku dhisan yahi waxa weya waxaa ku qoran qisaska kutubaha ka hadla fidowga nin wiilaa ru'yooday markaasuu booyay iska booyey hooyadiisu cadaab ku jirto ark isagoo booyaya uu u yimid nin waxa weeyaan kareeto saalixaayo fiicnaa war maxaad la booyeysaa markaasuu yidhi waxaan ku ruyooday hooyada iyo cadaab ku jirta markaasuu yidhi toddobaatan kun oo laa ilaaha ila allaahu ah oon anugu naftayda u akhristoo meel ii tiil aan hooyo u hadiyeyna si cadaabka looga furto waa u hadiyey maalinta wiilkii oo faraxsan ayuu waxaad ku faraxda hooyo oo cadaabkii laga saaro barwaaqaysana ah khalaas maalinkaas intii ka dambayda fidow sharcigu ahayay ku leeyihi oo waa kaasa wiilkaasaaba ku ruyooba waa laga saaray hooyadii dhibaatadii marka xugun sharciya kuma sugnaa karo kuma filna intaasu intaasu xugun sharciya lagama qaadan karo soo ma jeedid xugun sharci ah intaas lagama qaadan karo xukunka sharcigaa wuxuu ku sugnaadaa qaala allaahu qaala rasuulullah ijmaac adiladaasoo ku sugnaada marka taasna waa masale muhiim laakiin ru'ya alambiyaa iyadu waa waxyi marka wuxuu yidhi ilaahay waa imtixaanay wiilkii asagoo da-a aa la yidhi wiilka waa inaad gowracda saasuu ku ruyooda ruyadiina waa waxyi waa imtixaan marka waa ibtilaa waa rin adag bu marka taas waxay tusaydaa iimaan rasmiya ayay tusaydaa hogaansanka uu hogaansamo iyo ilaahay marka uu jeclaado nabi ibraahim watakhad allahu ibraahiima khaliilan ilaahay khaliiluu ka dhigta khaliilku waa jacaylka meesha ugu sarreeya taas waxay ku tusaydaa waxa lagu doortay waxay tahay ilaahay weyne awaamirtiisu oofiyey wa ibraahiima aladii wahaa ibraahimkii oofiyey awaamirta alle sida allaba u yidhi saasaa loo doorta marka wuxuu yidhi wiilkaygiio waxaan arkaa oo hurdo ku arkaanoo ku qalaya fandur fiiri maadaa tara maxay kula ta fiiri wiilka cajiibkiisa waa u sheegaya muxuu u sheegaya wuxuu u sheegayaa in waxway musiibada ku fudato hadduu inta ku soo boodo midi saaro inuu naxaan dhacdo wuxuu rabaa inuu u diyaargaroobo mideeda kale waa imtixaana bal wiilkaanu sida ugu sabra amarka alle daacada alle wuu ku imtixaana marka waana u sheegaa si aysan kelisa ugu noqon qaala wiilkiina wuxu hade wiilka yarkiisa laftigiisa rasuula dib looga dhigi rabaa marka waa qof suuban oo haddee qof ilaahay rasuulnimo u diyaariyey qof xun ma ah waa ujeeda marka wiilkii xataa siduu amarka alle u qaatay fiiri iyo amarka aabihiis qaala wiilkii wuxuu yidhi yaa abati aabbow ifcal samee maa tumaru waxa lagu amraa satajidunii waad iheli doontaa in sha allahu alle hadduu doono min asaabiriina kuwamin asaabiriina kuwa sabra xaalan ka mid ahay sajiduni wajada waxaa bannaan in laga dhigo cilmiya satajidunii waxaad ii ogaa doontaa in sha allahu alla hadduu doono min asaabiriina kuwa sabro inaan ka mid aad ii ogaa doontahay amarka ilaahay fuli marka dadka ilaahay doonana waa kuwaas sidaasaa iimaan dhaba la yidhaah waa kaasaa iimaan dhabu waa kaasaa iimaan dhaba waa kaasaa qofka waxa weeyaan amarka alle xataa naftiisu hadday u baxaydo waa inuu qaata naftiisu hadday u baxaydo waa inuu qaata amarka ilaahay taasaa la yidhaha iimaan dhaba waa hogaansamay khalaas midihiisu soo qaatay wiilkiiu qabtay goonku dhulka u dhiga falamaa aslamaa markay hogaansameen maxaa loola jeedaa xaafidun kaiir laba macnuu ku fasiray falamaa aslamaa markay towxiidsadeen islaamka ila asal towxiidka u eg oo wuxuu yidhi laa ilaaha ila allaahu uu yidhi nebi ibraahim si wiilka u qabo wiilkiina laa ilaaha ila allahu uu yidhi ila waa dhimana nafta laga qalaa si uu waxa wey qofkana marka nafta ku dhacayo inuu laa ilaha illahu yihahdo waa kelimadii ugu dambayday oo tawxiidka si ugu dhawaaqo nafta uga dhacdo uu wiilkii u tawxiidsana odagiina amarkaan uu qaadana wuxuu qalaa wiilkii markaasuu laa ilaha illahu yidhi labadoodiiyaa wada tawxiidsaday taas waa macno macnaha labaad falamaa aslamaa markay ilaahay u hogaansameen amarkii qaateen oo wiilkiina waxa weye ilaahiisiina waa addeecay amray in la qalo aabbihiisna waa addeecay yidhi waa ku qalaa nabi ibraahimna ilaahiisiyuu adeecay yidhi wiilka qal marka labadoodiiba amarkii allay qaateen falamaa aslamaa markay hogaansameen macnahaasaan aad u soo degdegaya markay hogaansameen oo watalla nabi ibraahim uu lagday hu wiilkii dhinacuu u dhigay liljabiini jabiinka waxaa la idhaahdaa wejiga laba jabiinuu leeyahy waa meeshaas koodka ama dhafoorka ahoo wejiga dhinaciisa ah meeshaas wejiga wejigu waxa weeyaan laba jabiinu u dhexeeya labada dhinaca wejiga aa la yidhaahdaa waxa weyan jabiin marka halkaasu dhulka u dhigay si uu sulka uga qalo muxuu dhulka halkaas ugu dhigay waxay leeyihin ahlucilmiga wiilka soo jeeda qalidiisu beer xanuun badanay leedahay marka bal inuu wejigiisu kasii jeetu sulka ka birayuu raba waxoogaa wejigiisu inuu ka dadbanaado markaasuu halkaas u dhigay koodka ah ama dhafoorka ah ama halkaas wejiga geeskiisa ah halkaas weeye jabiinku jabiinku halkan wejigaa lama yidhaahdo ee uu jabiinka waxa la yhaha meeshaas wejiga labada dhinac ka xigta labada dhinac mid kasta jabiina la yidhahda labada jabiin udhexeeya wejigu oo watalla uu legday nebi ibraahim hu wiilkii liljabiini dhafoorka markuu u legday wanaadaynahu waa u dhawaaqna marka falamaa jawaabkeedii naadaynahu wey wowduna waa sila sila weeye wowduna ama tawkiid dheh wanaadaynaahu waa u dhawaaqnay ay yaa ibraahim antu waa mufasira ilaa waxaa ka horeeya jumla nida oo bimacnaa qowl qabteen wanaadaynaahu waa u dhawaaqnay ay yaa ibraahim ibraahiimo qad sadaqta waad rumayday alru'ya ru'yadii ru'yadii waad rumaydoo siday aheyd aad u qaadatay xukunkii siday aheyd aada u qaadatay innaa annaga uu ilaah yidhi kadaalika abaalmarintaas oo kale aan najsii ku abaalmarinaynaa almuxsiniina dadka camalkooda wanaajiya oo waxa weeyaan markuu dhigay intuusan qalin markay labadoodu wada hoggaansameen aa rabbulcaalamiin keenay wan la qalo isagiina sii daayaa leyi marka meeshaasoo murugo weyn ilaahay kama faydin macnaheedu waxay tahay innaa kadalika najsi almuxsiniin dadka awaamirteenna qaata saasaan murugada uga celina qof dadka awaamirteenna qaata ee daacadeenna u degdega wax alla wixii murugo gelinaayey nuucaasaan uga leexinaa wey nuucaas ayaan uga leexinaa dadka awaamirteenna qaata marka taasuna waxay ku macno tahay waman yataqi llaaha yajcal lahu makhraja qofka alla hadduu ka boqo ilaahay faraj degdeguu siiya faraj degdega ayuu siiya marka wiilkii iyo adogiiba markay amarkii qaateen murugadii si fududa ilahay uga leexi marka haddaa rabto ilaahay awaamirtiisa qaado ilaahay weynaa murugada waa kaa leexina culayska dhan asaa kaa dulqaadaan waxaa xal ah marka culays kugu yimaada maahan inaad diinta ka cararto xal maaha waxaa xal ah awaamirtu si kasta u adkaatee inaad qaadato maxaa yeelay farajku gacan alluu ku jira waxaana lagu helaa daacada ilaahay innaa annagu kadaalika sidaas aan u abaalmarinay ibraahim iyo wiilkiisii ayaan najsi u abaalmarayna almuxsiniina dadka camalkooda wanaajiya hadda kadib saasaan u abaalmarayna ee ayagii gooni kuma ah qof kastoo amarka alle u degdega saasaa ilaahay kurbada uga fayda ilah wuxuu yidhi subxaana inna haadaa arrinkaasu lahuwa albalaau waa imtixaan imtixaankaasu almubiinu cad imtixaan cad wey wiilkaaga gowrac waa imtixaan cad imtixaan cad wey laakiin imtixaankii ilahay waa u fududeeyey ilaah wuxuu yidhi subxaana wafadaynaahu huda waxaa loo celin ayilmadbuuxa wiilkiyaa loo celina wiilkii la qalaayaa loo celin wafadaynaahu madbuuxii wiilkii la qalaayo waan furannay bidibxin dibxintana waa bimacnaa madbuux mid la qalo ayaan ku furannay dibxigaasoo cadiimin weyn neef weyn oo la qalo oo mufasiriintu agarkoodu ay mareen inuu wan ahaa kaasaan keennoon ku furanno ilah yidhi subxaana mufasiriintu waxay aada iskugu khilaafaan wiilkaasu yuu ahaa wiilkaasu yuu ahaa ilaa nabiyullaahi ibraahim laba wiilu dhala mid waxa weeye waa ismaaciil carabaa ka soo jeeda oo ka soo farcantay midna waa isxaaq reer banu israa'iila ka farcameen oo yahuuddu ay ka mid tahay ayaa ka farcameen marka midkaan wiilkan qalliinka la amray waa kee xaafid ibnu kaiir wuxuu yidhi wiilkaasu waa ismaaciil sababtoo ah kow wiilkaas waa wiilka ugu horreeya oo nebi ibraahim loogu bishaareeyey asagaana ka weyn isxaaq biitifaaqi lmuslimiina wa ahlilkitaab waxay muslimiinta iyo ahlu kitaabku isla ogol yihiin in ibraahim iyo ismaaciil waxaan rabaa in ismaaciil iyo isxaaq uu ismaaciil weyn yahay ismaaciil iyo isxaaq in ismaaciil weyn yahay isku waafaqsan yihi taasay isku waafaqsanyihin oo wuxuu yidhi nas waxaa ku ah kutubtooda kitaabka ay haystaan nimankan ahlukitaabka nas waxaa ku ah ismaaciil waxaa ibraahim loo dhalay asagoo siddeetan iyo lix sano jira isxaaqna waxaa la dhalay asagoo sagaashan iyo sagaal sano jira marka waa caddahay inuu horreeyey waxa weeyaan ismaaciil waxaa kaloo kitaabka ku qoran oo kitaabkooda wayada ahlu kitaabka waxaa ku qoran umira ibraahiimu an yadbaxa ibnahu waxiidahu waxiida fiiri halka wiilu haysta inuu qalo marka weligiis isxaaq ma noqon hal wiil maxaa ibraahim waxaa joogay oo ka horreeyey ismaaciil ismaaciil oo ka horreeyey aa joogay marka isxaaq mar kastuu joogay waxaa ka horreeya oo joogay ismaaciil ee waxiid waxaa ahaa ismaaciil ilaa isagaa hor dhashay lafdi kale waxaa qoran uu yidhi waxa weya bakrahu curabkiisa inuu qalo curabkiina waa la isla ogola meeshaas bakrahu ay ku qoran tahay ay yahuuddu waxay ku dartay uu yidhi isxaaqa curadka isxaaqa ah fiiri waa dulmi iyo taxriif maxaa yidha horey waxay ugu soo qoreen waxaa curad ahaa ismaaciil isla kitaabkay ku qoranta markaasay gadaal taxriif iyo baabil ahaan waxay ku dareen curadka isxaaqa ah ay ku dareen waa taxriif hayla maba isqaba karo waxiid maba noqonba isxaaq marna curadna maaha iyagaanba ogolay inu curad marka dalaal wey marka aad ayuu u caddeeyey ibnu kaiir laakiin waxaan insha allahu wax yar ka akrinaynaa adwaaulbayaanka oo waxa weeyaan runtii tacbiirkiisu uu aad u qawi u yahay si cajiib badan wuxuu yidhi maxamedulamiinu shanqiidi markuu masaladaas ka hadlaayey culummadu waa isku khilaafeen uu yidhi wiilkan waa kuma oo la amray ibraahim inuu hurdada lagu amray ibraahim hurdada dhexdeeda inuu qalo ayadoo la ogyahay ru'yada nabiyaalku inay waxyi tahay markuu la baashiray camalkiina isagoo amarka alle qaadanayo ilaahay uu furtay waa wiilkee ma ismaaciila mase waa isxaaq wuxuu yidhi waan soo ballan qaadnay markaan suuratulxijri maraynay inaan cadday doonno arrintaas qur-aanna ku cadday doono aan ballan ku soo qaadayo suuratu saafaat markaa maraa wa haadaa waqtu iijaasi lwacdi haddaa la joogaa u yidhi markaan ballanqaadkii oofi lahaa oon sheegi lahaa qur-aankii caddeeyey waxaa arrintaas laba aayadoodaa caddayday laba aayadood oo qur-aanka ka mid ahaa waxay leedahay waa ismaaciil ee isxaaq marka laba aayadood aayadda koobaad waa suuratu saafaad aayadda labaadna waa suuratulhuud aayadda koobaad oo suuratu saafaad ah aaday u caddahay yidhi si dhab ah sababtoo ah fiiriya qisada saan u soo wadnay markii laga soo bilaabay fa basharnaahu bighulaamin xaliimin sidii loo waday loo waday markii la dhammeeyey wiilkii la yidhi gowrac iyo arrintiisii markii la dhammeeyey kadiba alla wuxuu yidhi wabasharnaahu biisxaaq markaasaan haddana ugu bishaarayna isxaaq markuu wiilkii horeeto gowracdii la yidhi qaato amarka alle u hogaansamay aa la yidhi kana lagaa qalimaa mid kalena oo lagugu dara ilaahay raxmadii marka fiiri wabasharnaahu biisxaaqa ka dambayda nebiyin min asaalixiina sidaasaa ka dambayduu yidhi wuxuu yidhi maxamedulamiinu shinqiidii wabasharnaahu biisxaaqa nebiyan min asaalixiina waxay tusaydaa bishaaradii hore oo wiilkii hore too ahaa xaliimka loogu bishaareeyey inay tahay bishaaradan labaad mid aan ahayn inay aheed middaas hore iyo middaan dambe inay laba kale yihiin inay tuseen mana bannaanuu yidhi kitaabka alleh in lagu xambaaro macnihiisa oo la yidhaahdo waxa weeyaan bishaaradii horoo la sheegay oo qal wiilkii la yidhi iyo midaan dambe oo la sheega waa isku mid hel waxaa ka imaana takraar waa soo celcelin aan wax faa'iida lahayn soo celcelin aan faa'iida lahayn maxaa yaele waa la sheegay in loogu bishaareeyey wiilkii waa dhashay waa kobcay waxa weya gowracaa la yidhi waa u diyaargaroobeen amarkaa la fulintiisa waa la furtay markii la dhameeyey in la yidhaha haddana waa lagugu bishaareeyey wiilki waa soo celcelin aan wax faa'iida lahayn kitaabka allena waa ka nastahan yurun sidaasoo kale waa ka nastahan waa ka nastahan mideeda kaleeto wuxuu yidhi waxaan horay ugu soo cadaynay suuratu naxli markaan maraynay inda calaa qowlihi tacaala man camila saalixan min dakarin ow unfaa wa huwa muminun fala nuxyanow xayaatan dayiba ana almuqarara fi lusuul cilmu usuul fiqi waxaa ku sugan ana nasa min kitaabillaahi wa sunati rasuulihi sala allahu alay wasalam nas kitaabka alle ah ama sunnada rasuulka ah idaxtamala tasiisa wa tawkiidda tasiis waxa la haha macno cusub tawkiidna waxa la haha macnihi horoo la adkeeyo nas ilaahay kitaabkiisa ama sunno nabiya hadduu aqbali karo macno cusub in laga dhigo iyo macno hore oo la adkaynaa in laga dhigo macan labadaasba hadduu aqbali karo wajaba xamluhu cala tasiis waxaa waajiba macno cusub in laga dhigo taasaa waajiba walaa yajuusu xamluhu cala tawkiid ma banaana in lagu xambaaro adkayn oo la macnihi hore la sheegaya lagu sii adkayna ma banaana ilaa lidaliilin yajibu rajuu yajibu alrujuuc ilayh ilaa in la helo daliil ay waajibta in la raaco oole waa adkayni in la helo maahan si kale uma banaana idan waxa weyn bishaaradan dambe oo nabiyullaahi isxaaq lagu bishaaraynaa waa bishaaro cusub tii kalena mid kale eh hadday intaasu caddaatan hadda isxaaq wuxuuba loogu bishaareeyeyba markuu wiilkii horeto la furtay kadib sariix wey marka masaladaas waa cadda masaladaasu waa cadda ta labaad waa suuratulhuud aayadda toddobaatan iyo koowaad oo rabbulcaalamiin wuxuu yidhi suuraddaas waimra'atu qaa'imatun fadaxikat fabasharnaahaa biisxaaqa wa min waraai isxaaq yacquub fiiri suuratulhuud ilaa wuxuu yidhi fabasharnaahaa zawjadii nebi ibraahim waxaan ugu bishaarayna biisxaaqa wa min waraa'i isxaaqa zawjadii nebi ibraahim waxaa loogu bishay isxaaq isxaaqna waxaa ka dambeeyuu dhali doonaa yacquuba wuxuu yidhi maxamedulamiinu shinqiidii isxaaq waxaa loogu bishaareeyo malaa'igtii u tiri nebi ibraahim ugu bishaarayday inuu yacquub dhali doono see lagu gara karaa in nebi ibraahim la amro inuu wiilka isagoo saqiira qalo nebi ibraahimna wuxuu yaqiinsan yahay wiilkan inuu noolaa doono ilaa uu xaruu dhalo illa waa loo bishaaraya malaa'igaa sheegtay oo ilaahay usoo diray marka ma dhici karto ilaa nebi ibraahim waaba yaqiinsan yahay wiilkan inta weynaado guursado inuu dhali doono ilaa waaba loogu bishaareeyey marka caruur uu og yahay inuu caruur kale dhali doono isagoo saqiira gal qal miyaa la dhihi karaa maya taasuna waa qariino kale oo cad wuxuu yidhi tanuna waa aayad kale oo daliil waadixa waa macnaha aan sheegnay qof dambe oo cadli ah uma banaana inuu arintaas khilaafo mar haddii dalaalada qur-aanku saas u caddaatay wabilahi towfiiq marka waa waxa weeye wiilka inuu qalo la amray waa ismaaciil oo yahuud waxay meeshaas u gelinayaan oo u taxriifinayaan ayagoo saas u og haddee isxaaq ayagaa ka soo jeeda inay ku faanaanay rabaan oo yidhahdaan nabigii yidhi hallay qalo waa nabiga aan anagu ka soo jeedna carabtay ku xasdahayn ila carabtaa ka soo jeeda waxa weeyaan ismaaciile ma og tahay xasadkii carabta iyo yahuudda uu meeshuu gaaray sooma jeedin waxa weyn xataa ta kitaabkoodii bedelay kitaabkoodii bedelay taasna waa yahuudda dhaqankooda marka meeshaas waxaad fahmaydaa dariiqada yahuudda in laga leexdo dariiqada yahuuddu maxay tahay waxay tahay shayga diiniga ah in loo fasiro si adiga rabitaankaaga waafaqay taas maxay noqotay dariiqa yahuudiya waxaa la rabaa qofka dariiqada nabiyaalka ku socda mas'aladan diiniga ah siday tahay inaad u caddaydo ama adiga markaas culays ha kugu ahaato ama yay kugu ahaato ee waxa weeye in diinta loo fasiro sida adiga markaas kula feecan waa dariiqa yahuudiya waana maanta midda qof ka badbaada u yeli oo koox kasta iyo firqo kasta iyo xisbi kasta inuu ururkiisu mabda-ooda qur-aanka ku fasiro bal waafajiyo ku dhalaaliyo ha inta kalena uu ku naqdiyo qur-aanka waxa weeyaan taasuna waxay keenayda qofku inuu qaafil ka noqdo naftiisao dhan waxaa la rabaa qur-aanka siduu yahay inta u fiirido oo culummadu waxay ku fasireen saas inaad u caddaydo khalaas markaasaad waxaad fahmee adiga maxaad ku saxantay maxaa kaa qaldan markaasaad naftaada miisaami karta laakiin marka hore mabdaaad iskaga qanacday maskaxduu kuugu jira waxaad rabtaa qur-aanku inuu mabdaas raaco kaasaad ka dhalaaline wax alla wixii mabdaaas ka hor imaanayana qur-aanka way ka duumi taasu waxa weyan waa dalaal waa dariiqa yahuudiya marka taas ilahi wuxuu ihi subxaana inahu ibraahim wafadaynaahu waan furanayde bidibxi neef laqalaan ku furanay dibxigaasoo cadiimin weyn masalada halkaas waxay ahlicilmigu ka qaataan udxiyada mas'alada ah nabiyullaahi ibraahim waana loo keenay nabi kaasuu qaba qur-aankana ilaahay wuxuu amray nabi ibraahim in la raaco nabigeenna suubanuuba amrayba an ittabic millata ibraahiima xaniifa raac nabi ibraahim idan udxiyada nabiyullaahi ibraahiima qalay nabigeenna subanna sala allahu alay slam waa qalo laba wan uu ku udxiyaystay ummadiisana sidaasuu u jirayay nabigu sala allahu alay wasalam qof kasta oo awooda waa inuu udxiyaysto shayga sunnada ibliisa ummadda kala dagaalama marka udxiyada waa in la qalo bal ahlucilmiga gobol waxay ku tageen waajibay ku tahay qof kastaoo awooda xayla nabiga sala allahu alay waslm wuxuu yihi qof kasta oo udxiyada awooda oo aan udxiyaysan yuu naga imaanin meeshan ciidda ku tukayn maalinta ciidda yuusan soo aadin maxaa l ajar hadduu rabo waa udxiyaysa laha maadaama uusan udxiyo qalayn waxaa ka muuqata inuusan ajar rabin sidaas darteedu abu xaniifa madhabkooda wuxuu ku tegey inay waajib ku tahay qof kastoo awoodo inuu udxiyaysto waana bishan hadda soo socota ee dilxija tobankeeda maalinka ah maanta la udxiyaystaa marka sunnadaas waa sunno aad u weyn ajar waxaana ku soo arooray aad u weyn inta neefkaas aad ku udxiyaysayda korkiisa ku taalla ee waxa weeyaan dhogor ah iyo ciddi iyo gees ah oo ajar hadleeda wax la koobi kar maaha wax marka la dayaca maaha marka qof kasta waa inuu udxiyaysto qoyskana hal neefaa ku filan adiga iyo caruurtaada iyo intaad mas-uul ka tahay hal neef bis maxaa ugu fiican in lagu udxiyaysto saddex shay waa lagu udxiyaysan karaa biitifaaqin sida imaamulqurdubi ijmaaca ku soo raray waxa weeyaan geela ariga lo-da sideedii nuuc amaaniyata aswaaj oon soo ogaanay sideedooda waa lagu udxiyaysan karaa laakiin yaa u fadli badan aayaddaana laga fahmaa uu yidhi imaamulqurdubi sida aimada gabal yidhahdeen neefka idahaha u fadli badan oo wanka ah weliba ilaa wanaa lagu furtay oo wanay mufasiriinta ku fasiliyeen waana madhabka maalik saddexda madhab oo kaleeto ayagu geelaa u fadli badanaya neef geela inaad dhasho loodaa ku xigta arigaa ku xiga nabigu laakiin laba waanu ku udxiyaysta calaa kulli xaal inaad udxiyaysato weeye oo aad ku dadaasho oo sunnadaas la nooleeyo sunno weyn oo muhiima weeye qofka udxiyaysanayana waxaa laga rabaa bisha dilxija maalinkay dhalato laga bilaabo ilaa uu neefka qalo inuusan cidiyihiisa iyo tintiisa midna jarin qofka udxiyaysana waa inuusan midna jarin wafadaynaahu bidifin cadiimin wa taragnaa waxaan uga tagnu ilaahay yidhi calayhi ibraahim korkiisa fil aakhiriina ummadaha dambe dhexdooda salaamu nabadgelyo calaa ibraahiima ibraahim korkiisa ha haato ummadaha ka dambeeyo dhan ammaana ilaahay u dhex dhigay nebi ibraahim taasuna abaalmarinta ilaahay ku abaalmariyey ka mid tahay oo degdega ah oo adduunka ilahay ammaan wanaagsan u dhigay ilaa wuxuu idhi subxaana kadaalika abaalmarintaasoo kale oo ibraahim aan abaal marin oon adduunkana murugadii ka faydnay wanaagna aan u dhex dhignay mu'miniinta abaalmarintaasoo kalean najsii ku abaalmarinaynaa almuxsiniina dadka camalka wanaajiya hadda kadib saasaa loo abaalmarinaa ee ibraahim gaar kuma ahan innahu ibraahim min cibaadinaa addoommadeennu ka mid ahaaday addoommada almu'miniina mu'miniinta ah wa basharnaahu ibraahim waxaan ugu bishaaraynuu ilaah yidhi kisadii hore waa dhammaatay sooma jeedin waa lagu cadfa marka wa basharnaahu ibraahim waxaan ugu bishaaraynay biisxaaq cadafkuna wuxuu keenaa takaayur wax la yidhahda kala duwnaan dee laba shay laysku cadfo oo maalan waxaan ku yidhi jaa rajulunaa yimid iyo wa rajulu macnaheeda waxa way ninaa yimid iyo nin kale marka maxaa la soo yidhi fabasharnaahu biqulaamin xaliimi wa basharnaahu biisxaaq wiil dulqaad badanaan ugu bishaaraynay isxaaqna waa ugu bishaaraynay labadooday kala noqdaan oo cadafkaa keena taqaayur marka xafidnu katiir lafkiisa macno fiican ka shara wa basharnaahu ibraahim waxaan ugu bishaaraynay biisxaaqa isxaaq nebiyan xaaluu yahay nabi nabigaasoo mina saalixiina ka mid a fiiri marka ilaahay weynaa fadaa'isha uu siiyey fiiri markuu amarka alle u degdegay oo wiilka hore qalla yidhi u diyaar garoobay iska daa in laga qala kiina waa loo badbaadiyey mid kalena waa loogu dara ma ujeeda laakiin caruurta markaa dartood ilaahay u caasido caruurta kuwa jooga ma ilaali karti laakiin markaad ilaahay ku adeecdo kuwaagana alla kuu xifin kuwa kalena ku siinaya wa baaragnaa waa barakaynuu ilaahay yidhi calayhi ibraahim korkiisa khayraad fara badan ayaan yeelnay wa calaa isxaaqa isxaaq korkiisana waa barakaynay wa min duriyatihimaa ibraahim iyo isxaaq carruurtooda ka mid ahaaday muxsinun mid camalka wanaajiya iyo wa daalimun mid dulmiya linafsihi nafsadiisa oo ka shaqeeya dunuub naftiisu cadaab ku gasho daalimkaasoo mubiinun bayinu dulmi dulmigiisu cad yahay marka carruurtii ka farcantay nabiyullaahi ibraahim nabiyullaahi isxaaq caruurtiiyaa waxa weeyaan waxaa ka mid noqday qaar wanwanaagsan iyo qaar xunxun marka iyagioo nabiyaalka farcamay ayaa qaarna waxay noqdeen qaar wanwanaagsan qaarna waxay noqdeen qaar xunxun qisadan mas'ale usuulu fiqi ah oo usuuliyiintu ay aad waxa weyan usoo celceliyaan ayaa laga qaataa waxay tahay ilaah subxaanahu wa tacaala markuu wax amrayo addoommada maxaa loo amraa amarka maxaa addoommada loo amraa xukunka loo amraa maxay tahay sababta xikmaddu culimada gobol waxay yidhahdeen waa imtihaal in la sameeyaa loo amraa gobolna waxay yidhahdeen maya amarku waa mutaradid bayna alimtihaal walibtilaa shay marka uu amrayo rabbulcaalamiin laba u dhexeeya in lagaa doonayo inaad samaydo iyo inay tahay imtixaan labadaba waa dhici karta welidaa saas daraaddeeda ibraahim markii la amraayay gowracan looma amrin imtihaal inuu sameeyo ee maxaa loo amray ibtilaa ina haada la huwa albala caiim sooma jeedin sababtoo ah inaan imtihaal loo amro waxaa kutusaya maba uusan samayn sooma jeedin markuu samayn tegey oo hogaansami tegey waaba la nasaqay xukunkii waa la nasaqay marka xikmaddu waxay ahayd imtixaanay marka awaamirta waxaa loo amraa waa mutaradid bayna alimtihaal waalibtilaa inuu qofku fartoomana waa loo amraa inuu waxa weeyaan lagu imtixaanana waa loo amraa marka halkaas waxaa imaanayda inay bannaan tahay mas'ale la yidhaahdo sixatu naskhi qabla tamakun waxaa bannaan inta shay addoommada la amro ayadoon la makansan fulintiisa in la nasaqabo tanaana ka mid waxaa bannaan waxa weeyaan inta amar addoommada la amro intaysan fulin in la nasaqo xukunka oo waxaa la yidhaahdaa annasku qabla tamakun masalada marka maxamed amin shinqidina uu sharxayaa xaafid ibnu kairna waa sharxa labadaba isku sii u keenaya marka waa masale muhiim ah oo khaasatan xagga usul fiqiga marka la joogo weye ayay muhiim u tahay walaqad manannaa waa gallabaysannuu ilaah yidhi subxaana calaa muusaa nabiyullaahi muuse korkiisaan galladaysannay iyo wa haaruuna nabiyullaahi haaruun wanajaynaahumaa waa badbaadinnay muuse iyo haaruun wa qowmahumaa qoomkoodiina waa badbaadinnay min alkarbi kurbadiyaan ka badbaadinnay kurbadii alcadiimi weynanka badnaa wa nasarnaahum waa u gargaarnuu ilaah yidhi muuse iyo haaruun iyo qoomkoodii fa kaanuu waxay noqdeen humul haalibiina kuwa adkaada wa aataynaahumaa muuse iyo haaruun waxaan siinay alkitaaba kitaabkii kitaabkii almustabiina ee caddaa wa hadaynaahumaa muuse iyo haaruun waxaan ku hanuuninay asiraada jid jidkaasoo almustaqiima toosan wa taragnaa waxaan uga tagnay calayhimaa dushooda fil aakhiriina ummadaha dambe dhexdooda salaamu nabadgeliyo calaa muusaa nabi muuse korkiisa ha ahaato iyo wa haaruuna haaruun innaa annaga kadaalika abaalmarintaas oo kale aan najsii ku abaalmarinnaa almuxsiniina dadka camalkooda wanaajiya innahumaa muuse iyo haaruun min cibaadinaa addoommadeennay ka mid ahaadeen addoommada almu'miniina ee xaqa rumeeyey ilaah subxaana wa tacala waa haddana nooga warramin nabiyullaahi muuse iyo haaruun wuxuu ugu nimceeyey oo galladii uu galay galladaasna tan ugu weyn waa nabinimada koow iyo ilaahay inuu ka badbaadiyey ayagayo ciddii rumayday fircoon cadaabkiisii uu cadaabi jiray wiilashoodana uu dili jiray gabdhaha uu day jiray uu ku shaqaysan jiro shaqo dulliya u dirsan jiray ilaahay weynaa uu cadowgoodii halaagay kadibna uu dhaxal u siiyey wixii ay haysteen reer fircoon marka waa gallad weyn walaqad manannaa waa galladaysannuu ilaah yidhi calaa muusaa nabiyullaahi muuse dushiisa iyo wa haaruuna haaruun waan galladaysannay gallad weynaan u galnay galladaas waxaa ugu weyn ilaahay inuu nabyaal ka dhigay waxaa galladaas ka mid ah ilaahay inuu cadowgii ka badbaadiyo ilaah wuxuu yidhi wanajaynaahumaa muuse iyo haaruun waa badbaadinnay wa qowmahumaa tolkoodna waa badbaadinnay min alkarbi alcadiimi kurbadii weyneed kurbadii weyneed oo ah cadaabkii fircoon oo uu leynayay wiilashooda gabdhahana uu reebanayo ku shaqaysanayo shaqada dulliga ah wa nasarnaahum waan u gargaarnay muuse iyo haaruun iyo qoomkoodii fa kaanuu waxay noqdeen nabi muuse iyo haaruun iyo qoomkoodii humul qaalibiina kuwa adkaada oo waxa weeye siraac markay iska hor yimaadeen ayaga iyo fircoon ilaahayna fircoon baduu ku qarqiyey iyo qoomkiisii muuse iyo haaruun iyo qoomkii raacay oo rumeeyeyna ilaahay waa soo reebay markaasuu hantidii iyo mulkigii reer fircoon ah ilaahay ku wareejiyey ilaah wuxuu ihi subxaana waataynaahumaa waxaan siinay muuse iyo haaruun alkitaaba kitaabkii almustabiina ee caddaa kitaabkii caddaa ayaan siinayoo wax walba xalaal iyo xaaraamha ku caddaa waa towraad wahadaynaahumaa waan hanuuninuu ilaah yidhi asiraada wadadiyaan ku hanuuninay wadadii almustaqiima toosnaa wadadii toosnaa oo ah islaamnimada diinulislaam ayaa ilaahay ku hanuuniye oo muslimiin ayay ahaayeen nabi muuse iyo nabi haaruun iyo dadkii rumeeyeyba muslimiin ay ahaayeen marka dariiqii toosnaayaan ku hanuunina waa saas wa taragnaa waxaan uga tagnay calayhimaa muuse iyo haaruun dushooda fil aakhiriina ummadaha dambe dhexdooda waxaan uga tagnay salaamu nabadgeliyo calaa muusaa nabi muuse dushiisa ha ahaato iyo wa haaruuna ammaantaasa u taalla innaa annaga kadaalika abaalmarintaas oo kale aan nafsii ku abaalmarinaynaa almuxsiniina dadka camalkooda wanaajiya innahumaa muuse iyo haaruun min cibaadinaa addoommadeennay ka mid ahaadeen addoommada almu'miniina ee xaqa rumeeya qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi wa inna ilyaasa nabi ilyaas la min almursaliina kuwa la soo diray ayuu ka mid ahaa id qaala wadkur sheeg nabiga subanow id wafti qaala uu nabi ilyaas ku yidhi liqowmihi tolkiis alaa tattaquuna war ma waadnan alle ka baqayn atadcuuna ma waxaad caabudaydaan baclan sanamkan baclan la yidhaahdo watadaruuna ma ka tegaydaan axsana alkhaaliqiina inta wax abuura allihuu abuurista wanaagsanaa allaha alle miyaad ka tegaydaan allahaasoo rabbakum inin barbaariyey wa rabba aabbaa'ikum aabbayaalkiinina barbaariyey aabbayaalkii ala welina horreeyeen fakadabuu way beeniyeen qoomkii hu ilyaas fa innahum qoomkaas beeniyey lamuxdaruuna cadaabkaa la geynaa ilaa cibaadallah ilaahay addoommadiisu kuma jiraan addoommada almukhlasiina ilaah loo gaar yeelay wa taragnaa waxaan uga tagnay calayhi ilyaas korkiisa fil aakhiriina ummadaha dambe dhexdooda salaamu nabadgelyo calaa ilyaasina nabi ilyaas dushiisa ha ahaato innaa annaga kadaalika abaalmarintaasoo kale aan najsii ku abaalmarinaynaa almuxsiniina dadka camalkooda wanaajiya innahu nabi ilyaas min cibaadinaa addoommadeennu ka mid ahaa addoommada almu'miniina mu'miniinta ah allah subxaana wa tacala haddana wuxuu nooga warramin nabiyullaahi ilyaas waina ilyaasa nabiyullaahi ilyaas la min almursaliina rususha alluu ka mid ahaa waa marka waa cadda inuu rasuul ilaahay ahaa ilyaas qofkii markaa iska dibi lahaa rasuul maahayn waa qof qur-aanka beeniyuu noqonaa id halkaa lagu tacalujinaa laba meelood ayaa lagu tacalujiya almursaliinta in lagu tacalujiyo macnahaas waa laga fiican yahy oo haddaad tidhaahdo id waqtiyuu ka mid ahaa qaala uu ku yidhi liqowmihi tolkiis alaa tattaquuna war muwadna alla ka baqin de markaas hadduu ka mid ahaa ka hor miyuusan ka mid ahayn kadib miyuusan ka mid ahaynse marka taqyiida ka imaana qaydid lagu qaydo risaaladiisa waktigu hadalkaas lahaa kumana qaydnoo waana ka horreyday waana ka dambeeyey marka waxaa fiican in ficil loo soo qadara marka wadkur sheeg nabiga subanaaw id waqti sheeg qaala nabi ilyaas uu ku yidhi liqowmi tolkiis alaa tattaquuna ay alaa tattaquuna allah war ilahi muadnan ka baqay macnaha waxay caabudi jireen sanab oo laydhaa bacl sanab oo laydhaa bacla sanabkaasay caabudi jireen markaasu wuxuu ku yidhi war ilaah miyaadnan ka baqayn atadcuuna ma waxaad caabudaydaan oo tuugaydaan baclan sanabkan bacla'a wa tadaruuna ma ka tegaydaan axsana alkhaaliqiina inta wax abuurtay allihii u wanaagga badnaaya inin abuurtay inta cibaadadiisii ka tagtaan miyaad baclahaas iska caabudaydaan kadib sanamkaas magaalo uu ooli jiray a waxaa loo baxshay baclabaka oo ku taalla magaaladan dimishka syriya galbeedkeeda baclabaka leha baclabaka oo sanadkanoo baclaa iyo ninkii magaaladaas mas-uulka ka ahaaya laysku rakibay magacoodii baclabaka laydha magaalada ee bacla lama yidha magaalada baclabaka laakiin sanadka bacla la dhihi jira marka wuxuu yidhi ma baclahaasaad caabudayda inta ka tagteen allihii waxa weeyaan inta waxburta u wanaagga badnaa allaha ka bedelo alle miyaad inta ka tagteen allahaasoo rabbakum idinka rabbigiina oo kii idin barbaariyey ah wa rabba aabbaa'ikum aabbayaalkiina rabbigood ooho barbaariyey aabbayaalkii alaweliina horreeyey saas markay ula hadleen waxba kama dhegaysan waa ka diideen fakadabuu qoomkii waa beeniyeen hu nabi ilyaas fa innahum qoomkaasu waxay u beeniyeen fada waa sabab waxa weeyaan fa innahum qoomkaasu la muxdaruuna kuwa la xaadirinayo cadaabka ilahay weeye waa kuwa cadaabka ilahay la geynayo markaa sidaas beenintaa keenayda ilaa cibaad allah laakiin addoommada alle kuma jiraan addoommada almukhlasiina ilaahay loo baraxa tiray mukhlasiin waa la barax tiray mukhlisiinoo laamka loos dhigana ayagaa ilaahay cibaadada u barax tira wey wa taragnaa waxaan uga tagnuu ilaahay yidhi calayhi ilyaas korkiisa fil aakhiriina ummadaha dambe dhexdooda waxaan u dhigno uga tagnay salaamu nabadgelyo calaa ilyaasiina ilyaasiin korkiisa a fiiri hadda ilyaasiin marka horena wuxuu ahaa ilyaas maxay kala yihin ilyaasiin iyo ilyaas labada magacba asagaale qowlka sawaabka qowlkaas oo waxay weeyaan lafdiga carabiga hadduusan ahayna cajami uu yahay carabtu hadda dhinacay u dhigaan tanay u dhigaan tanay u dhigaan ilaa luqadoodii maahan marka maga lafdiguna waa cajami marka mikaa'iil fiiri mar waxaa la idhahdaa mikaal mikaala waa magac nabigu oo uu iska leeyay maragaas mikaala waxaa kaloo la yidhahdaa mikaa'iila waxaa kaloo la yidhahdaa mikaina waana hal malag waa hal malag ibrahim waa la yidhahdaa ibrahamna waa la yidhahdaa israa'iil waa la yidhahdaa israa'iinana waa la yidhahdaa duuru saynaa waa la yidhahdaa duuru siniinna waa la yidhahdaa oo qur-aanka labadaba ku timi marka alfaada cajamiga ah waxa wayn carabtu dhowr dhino dhowr dhawaaqa ugu dhawaaqaan marka ilyaasna waa isaga ilyaasiinna waa isaga qowlkaas waa qowlka sawaabka qowl kalaa jira oo waxay yidhahdeen ilyaasiin marka qowlkaas horeeto ah waa mufrad oo ilyaasiin waa mufrad sida ilyaas mufrad u taha calaa ilyaasiina maxaa fadxada loo saara waa maalansarif waa calam iyo cajaminihu faysi maalansarif marka qowlkaasaa sawaaba qowl kalaa jira oo leh ilyaasiin waa jamcidu karusalim oo ilyaasa jamcidu karusalim lagu keeno oo waxaa laysku jamciyey nabi ilyaas iyo intii rumayd oo qowmkiisaa isagaa la qaalib yeelay markaasaa la ilyaasiin dhammaan ilyaasa laga wada dhig wixii rumeeyey qowlkaasuna waa jira laakiin waxba weyn maahan qowlkaas qowlka hore iskaga soco ilaa wuxuu ihi subxaana qiso kasta marka la sheego fiiri maxaa laga dabamarinaa inaa kadalika najzi muxsin maxaa looga dabamarina inaadan meesha iska fadhinood u haysan sheeko waa dhacda in laga sheekayna waxaa lagu leeyahay dariiqan lagu abaalmariyey war haddaad adna marto oo lagugu abaalmarina dariiqu albaab soo xirnay maaha waa albaab furan muxsiniintaa saas alla u abaalmariyo bal qur-aanku su u hadla fiiri ilah wuxuu yidhi subxaana innaa annagu kadaalika sidaas aan ilyaas u abaalmarinay najsi hadda kadibna waa u abaalmarinaynaa almuxsiniina dadka camalkooda wanaajiya innahu ilyaas min cibaadina addoommadeennu ka mid yahay almuminiina muminiinta fiiri nabi kasta maxaa lagu soo gabagabayna muminiintu ka mid taas maxay ku tusee qiimaha muminiintu leeyihin ammaan weyn wey muminiinta inaad ka mid tahay yaa ayaan daro maxaa u weyn ma taqaan inaad muminiintu ay raqiisku leeyihiin ya ood gaarto marka dambe xataa alfaadda muminiintu adeegsadaan oo dhan inaad ka cararto ya muminiintu intaad raqiiskula noqdaan aad alfaadda muminiinta oo dhan ka cararto alfaad gaalaadka jeclaato alfaad gaalaadka maxaa ka mid a ma taqaanaa waxa weeyaan xaq xuquuqul insaanka ha la ilaaliyo banu aadanimada banu aadanimada waa in la ilaaliyo banu aadanimada banu aadanimada maxaa laga carara ma taqaan alla dartiis laga carara insaaniya alla dartiis laga carara waa in wax loo dadkaas wax loo qabtaa insaaniyada daraaddeed iyo banu aadanimada darteed macnaha alla dartiisa meesha laga saara dad alla dartiis tahay macnaheedu waa maxay muumin inaad laasma waa ikhlaas alla dartiis insaaniya banu aadanimo banu aadanimo waxaas waa tacbiir gaalaad tacbiir gaalaad way u fiirsada dhammaan dadka gaalada ka agdhow waxaasay ku hadlaan ma dhihi karo ilaah dartiis ilaah dartiis maaa dartiis waa ikhlaas waa kelmadday muminiintu iska lahaayeen waa kelmadda ilaahay uu iska leeyahy alaa lilaahi diinu lkhaalis waa xaqa ilaah iska leeyahy waa wax weyn ilaaha dartiis ilaha loogu dhawaado alla dartiis laakiin insaaniya banu aadanimo insaaniya waxaas tacbiiraadkaas tacbiiraadka shaydaana laydhaha iska ilaaliya ha adeegsanina cadowga alla adeegsada iimaan iimaana qaaliya nabiyaalkii waxa lagu ammaano muminiinay ahaay marka haddii ilaahay muminiinta kugu daro ammaan u wanaagsan waa haysata waina luuta nabiyullaahi luut la min almursaliina kuwa lasoo diruu ka mid ahaa wadkur sheeg nabiga suubano cid waqti najaynaahu luut aan badbaadinay wa ahla wehelkiisiina waa badbaadinay ajmaciina dhammaantood ilaa cajuusan duq maahane duuqdaasoo filqaabiriina kuwa hare ka mid dhexdooda ku sugnaatay uma damarnaa waa baabi'inay alaakhariina kuwii kale wainahum wainakum idinka dheh wa inakum idinka kufaartaa oo kufaartii quraysheed a lala hadlaa wa inakum idinka gaaladiinaan quraysheed latamuruuna waad martaan calayhim calaa aahaari qowmi luut qowmu luut waxa weyaan raadkoodiiaad martaan musbixiina xaalatiin kuwa waabarisanaa wa bileyli habeenkiina waa martaan afalaa tacqiluuna ma waadnan caqli lahayn allah subxaana wa tacaala wuxuu nooga warramay addoonkiisii rasuulkiisii luut calayhi salaam ilaahay weynaa qoomkiisii u diray waa beeniyeen ilaahi weynaa wuxuu ka badbaadiyey asaga iyo ehelkiisii ilaa zawjadiis maahane qoyskiisii qoysan ahayn lagama heli qoyskiisii maahane qoomkaasoo dhan guri muminiina waa laga waay famaa wajadnaa fiiha hayra beytin min almuslimiin hal guri oo muslimiina lagama helin marka laga reebo gurigaas nabiga marka ilaah dhammaan waa halaagay weliba gurigana waxaa joogtay hal gabanoon ilaahay rumayn waa zawjadiisi ayadiina ilaahay qoomka halaagu ku dar lama dhihin nabiyaa qabay ayada ha layska badbaadiyo dad fiicanay deris la tahay haddaad xun tahay derisnimadu wax kuu tari mee haddaad gaal tahay waa dhici kartaa haddaadan gaal ahayn inaad deriska wax ku hesho oo wanaagga dadka wanaagsan oo lala fadhiisto iyo waxbay tartaa qiimo weynay leedahay dembi dhaafaa lagu helaa laakiin haddii asalkii kaa hadlaysany wax kuu tarime waa inaad kala gartaa goormay saalixiinta la joogidooda wax kuu taree waa markaad asal haysato oo iimaankiiya laakiin asalku hadduu kaa maqan yahay waxba kuu tarime waina luuta nabiyullaahi luut la min almursaliina kuwa lasoo diruu ka mid ahaa id waqti sheeg nabiga subano marka waa sidii idii hore lamid mursaliinta ku tacalluj id waqtiyu ka mid ahaa xoogaa taqyiidkaasa dacfi ku jira waqtigaasu ka mid aha oo koor miyuusan ka mid ahayn kadibse miyuusan ka mid ahayn ka mid u ah marka wadkur usoo qadaro wadkur sheeg nabiga subana id waqti najaynaahu luut aan badbaadinay iyo waalow ehelkiisii ajmaciina dhammaantood ilaa cajuusan duq maahane cajuusada carab waa la hahda islaamta duqda ah islaamta shaybta ah islaamta da-da dheer gaartay taasaa waxaa la hahda cajuusa ilaa cajuusan waxa weya islaam shayba maahane cajuusadaas ilaa cajuusan cajuusadaasoo filkaabiriina dadka cadaabka ku baaqi noqday dhexdiisa ahaatay cajuusadaasoo filkaabiriina kuwa cadaabka ku haraya ku baaqi noqday halaaga dhexdooda ahaatay uma damarnaa kadib waa badbaadinay marka iyagii la bixiyo la badbaadiyey nabi luud iyo eelkiisii kadib waa baabi'inay alaakhariina intii kale ilah wuxuu yidhi subxaana wa inakum idinka quraysha lala hadla waxa weeyaan ilaahii weynaa subxaana wa tacaala wuu baabi'iyey qowmuluud waxaa la yskugu daray halaagyo fara badan ciidda waa lala gooyey markaasaa kor loo qaado markii kor loo qaadaa mala ku dhawaaqay wadnuhu markuu wadago naftu ka dhacday aa dhulka meeshii korraydaa la hoos mariyey fajacalnaa caaliyahaa saafilaha intaasna loogama harayna dhagxaana lala dhacay markaasna dhagxaana loogu daray meeshii ilaa yoomina haadaa waa buxayra muntinna badyaray qurun badan oo wax malaaya ku noolayn oo laydhaha baxrulmayit aa laydhahda badda dhimatay ee aan malaydaba lahayn maba ku noolaa kara maxaa yaha qoom cadaab lagu halaagay wey meel malayi xayawaan ku noolaada midna ma aha marka baxrulmeyida laga dhigay marka quraysh markay shaam u safrayaan waa sii maraan mar subaxdii marayn marna habeenay maraan ku arkaaya bartii lagu halaagay qowmulu indhahooday ku arkaaya marna subaxdii ku aadayaan safarku ila marba meelu maraan marna habeenkii ku aadayaan ilah wuxuu yidhi subxaana wa inakum idinkan quraysheed latamuruuna waad martaan calayhim calaa aahaarihim iyagii lama arko reedkoodii wey waxay maraaya meeshii lagu halaagay reedkoodii aad martaan musbixiina xaalatiin kuwi waa barisanaa wabileyli habeenkiina waa martaan oo mara habeenkeed ku soo adeydaan marna subxii afalaa tacqiluuna ma waadna wax garana maad wax ku cibro qaadataan qoomkii alla caasiyey sida loo halaagay ma wax ku fahamtaan wallahu subxaana wa tacaala aclam sala allahu wslam wbaarak calaa nabiyina mxamed